boqoraddii labaad cutubka labaad oo markii rabbigu doonayey inuu eliyaah samada dabayl cirwaraan ah ugu qaado ayaa eliyaah wuxuu gilgaal ka raacay elishaa markaasaa eliyaah wuxuu elishaa ku yidhi waan ku baryaaye halkan iska joog waayo rabbigu wuxuu ii diray tan iyo beytel oo elishaana wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaadee inaanan kaa tegin sidaas daraaddeed waxay ku wada dhaadhaceen beytel oo qoonkii nebiyada ahaa oo beytel joogay ayaa elishaa u soo baxay oo waxay ku yidhaahdeen war ma og tahay in rabbigu maanta sayidkaaga kaa qaadi doono oo isna wuxuu ku yidhi haah waan ogahay iska aamusa markaasaa eliyaah wuxuu ku yidhi isagii elishaa waan ku baryaaye halkan iska joog waayo rabbigu haddana wuxuu ii diray yerixoo oo isna wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay rabbiga noloshiisa iyo adiga naftaadee inaanan kaa tegayn sidaas daraaddeed waxay yimaadeen yerixo oo haddana qoonkii nebiyada ahaa oo yerixo joogay ayaa elishaa u soo dhowaaday oo waxay ku yidhaahdeen war ma og tahay in rabbigu maanta sayidkaaga kaa qaadi doono oo isna wuxuu ugu jawaabay haah waan ogahaye iska aamusa markaasaa eliyaah wuxuu ku yidhi isagii waan ku baryayaaye halkan iska joog waayo rabbigu wuxuu ii diray webi urdun oo isna wuxuu ku yidhi waxaan ku dhaartay nolosha rabbiga iyo adiga naftaadee inaanan kaa tegayn markaasaa labadiiba israaceen oo waxaa tegey konton nin oo qoonkii nebiyada ahaa ah oo waxay istaageen meel hortooda ah oo cabbaar ka fog oo labadoodiina waxay istaageen webi urdun agtiisa markaasaa eliyaah go'iisii qaaday oo duuduubay oo biyihii ku dhuftay iyona xagga iyo xagga ayay u kala qaybsameen sidaas daraaddeed labadoodiiba waxay mareen dhul engegan oo haddana markii ay ka gudbeen eliyaah wuxuu elishaa ku yidhi war intaan layga kaa qaadin ka hor i weyddiiso wax aan kuu sameeyo markaasaa elishaa yidhi waan ku baryayaaye ruuxaaga labanlaabkiis ha igu soo dego isna wuxuu yidhi wax aad u adag baad i weyddiisatay habase yeeshee haddaad i aragtid markii layga kaa qaado sidaasay kuu ahaanaysaa haddii kalese saas ahaan mayso oo inta ay sii socdeen oo ay sheekaysanayeen ayaa waxaa u muuqday gaari faras dab ah iyo fardo dab ah oo labadoodii bay kala dhex mareen markaasaa eliyaah wuxuu kor u raacay dabayl cirwareen ah oo wuxuu galay samada elishaana taas wuu arkay oo wuxuu ku qayliyey aabbow aabbow gaari fardoodkii dadkii israa'iil iyo raggoodii fardooleyda ahaa oo isna mar dambe uma uu jeedin oo dharkiisii buu intuu ku dhegay laba inood u kala jeexay markaasuu qaaday eliyaah go'iisii ka dhacay oo dib buu u noqday oo soo istaagay webi urdun qarkiisa oo wuxuu qaaday eliyaah go'iisii ka dhacay oo intuu biyihii ku dhuftay ayuu yidhi meeh rabbiga ah ilaaha eliyaah oo markuu biyihii ku dhuftay ayay xagga iyo xagga u kala qaybsameen markaasaa elishaa ka gudbay oo qoonkii nebiyada ahaa oo yerixoo joogay ee isaga ka soo hor jeeday markay arkeen waxay yidhaahdeen eliyaah ruuxiisii wuxuu ku dul hadhay elishaa oo intay isagii ka hor yimaadeen ayay hortiisa ku sujuudeen oo iyana waxay isagii ku yidhaahdeen war waannu ku baryaynaaye annagoo addoommadaada ah waxaa nala jira konton nin oo xoog leh haddaba iyagu ha tageen oo sayidkaagii ha dooneen waayo waaba intaasoo ruuxa rabbigu isagii qaaday oo uu ku xooray buur dusheed ama dooxo oo isna wuxuu yidhi waa inaydnaan cid dirin oo way ku sii adkeeyeen ilaa uu xishooday kolkaasuu yidhi dira sidaas daraaddeed waxay direen konton nin oo waxay isagii doondoonayeen saddex maalmood laakiinse sooma ay helin markaasay u soo noqdeen isagoo weli yaraxo iska jooga oo wuxuu ku yidhi sow idinkuma odhan ha teginna markaasaa dadkii magaalada waxay elishaa ku yidhaahdeen waynu ku baryaynaaye bal eeg meeshay magaaladaannu taal way wanaagsan tahay sidaad aragto sayidkayagow laakiinse biyuhu way xun yihiin oo dhulkuna si wanaagsan wax uma bixiyo isna wuxuu yidhi waxaad ii keentaan weel cusub oo cusbo ku soo shuba oo iyana way u keeneen oo isna wuxuu tegey ishii biyaha oo intuu cusbadii ku tuura ayuu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay biyahan waan bogsiiyey oo hadda ka dib ma yeelan doonaan dhimasho iyo waxbixin la'aan toona sidaas daraaddeed biyihii way bogsadeen ilaa maantadaan la joogo oo way noqotay sidii ereygii ilisha ku hadlay markaasuu halkaas uga kacay beytel oo intuu jidkii sii socday ayaa carruur yaryaru magaaladii ka soo baxday oo ku majaajiloodeen oo waxay ku yidhaahdeen bidaar weyne bax bidaar weyne bax oo isna markaasuu gadaashiisa dhugtay oo arkay iyagii oo magicii rabbiga ayuu ku habaaray markaasaa dhirtii waxaa ka soo baxay laba oorso oo dhadig oo waxay dildilaacsadeen laba iyo afartan carruurtii ka mid ahaa oo isna halkaasuu uga kacay buur karmel markaasuu meeshaas uga noqday samaariya